وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته darsigeena caawa sida aada maqashan walaalayaal waxaa iwaankiisu ahaan doonaa atawaarifu can ilxaq waxooga waxaanu isaga tilmaami doonaa arrimaha sabab u noqda dadka qaarkood xaqa inay ka leexdaan oo marka horeba la waafajin waayo amaba se kuwa marka hore xaqa la waafajiyo oo ku sugnaa ay dib uga noqdaan waana masalo ay tahay waktigan aynu joogno oo kale in aada looga hadlo oo las laysxusuusiyo sidaa awgeed ba ahlulcilmigu raxmatullaahi calayhim mualafaad iyo kutub u gaara mawduucaasi ay ka alifeen waxaan caawa idiin sheegayaana waa khulaasada ama soo ururinta waxyaabaha ahlulcilmiga kutubta baabkan ka alifay ay yidhaahdeen ama ay ka sheegeen mawduucan xaqa waxaynu uga jeednaa maa dalla calayhi alkitaabu waasuna wa fahima minhumaa asalafu asaalixuun xaq waa wixii kitaabka ilaahay uu tusiyo iyo axaadiisa rasuulka ee saxiixa ah kaasoo ah sidii ay u fahmeen dadkii hore wanaagsanaa quruntii khayrka looga markhaati kacay ee ilaahay subxaanahu watacaala raalli uu ka noqday si kale haddii aynu u dhignona xaqu waa tawxiidka keliyeynta ilaahay subxaanahu watacaala waa sunnada oo ah ku dayashada rasuulka calayha afdal salaatu watasliim xaqu waa taacat araxmaan allaha raxmaanka in laga amar qaato oo wixii uu farayna lala yimaado wixii dadka u diiday uu ka reebayna laga dheeraado oo laga fogaado fawaariftana waxaynu uga jeednaa maa yamnacu alinsaana min alwusuuli ila alxaq waathabaati calayh waxyaabaha qofka ka hor istaagaya xaqa inuu gaadho iyo inuu ku dul sugnaado intaynaan markaa gudagelin mawduuca waxa aynu baraarujin doonaa in ilaahay subxaanahu watacaala dadka uu ku beeray xaqa inay jeclaadaan xaq jacayl iyo doonista xaq waa mid dadka ilaahay uu ku beeray xaq waa fitrat allah alatii fatara annaasa calayha aimada islaamkuna arrinta caynkaasiyo way caddeeyeen oo wuxu uhi shaikhu lislaam raximah llah wlqalbu khuliqa yuxibu alxaqa wa yuriiduhu wayatlubhu ilaahay subxaana watacaala qalbiga bani aadamka wuxuu abuuray isagoo xaqa jecel oo xaqa doonaaya oo raadinaya majmuuc lfataawaha ayaa sidaa uu ku yihi majaladka tobnaad sabxada sideed iyo sideed waxaa mar kale uu tilmaamay shaikhu lislaam raximah llah xaqa iyo baatilka haddii laysgarab dhigo qalbigu xaqa ayuu jecel yahay qaala faina alxaqa maxbuubu fi lfitra wa huwa axabu ilayha waajallu fiiha wa aladu cindaha min albaطil aladi laa xaqiiqata lah faina alfitrata laa tuxibu dalik xaqu waa mid quluubtu ay jeceshahay baatilka iyo xaqa xaqa ayay quluubtu jeceshahay xaqa ayaa la weyn xaqa ayaana la macaan waayo baatilku ma laha waxa weeyaan xaqiiqo jiritaan dhabo ilaahay raalli ka yahay sidaa awgeed fitrada saliimka ay qalbiga caafimaadka qabaa baatilka waxaa la idhahda ma jeclo waa necab yahay oo waa uu karhaa sidaa awgeed baa rasuulkeenu wuxuu ihi sala allahu alayh wasalam maa min mawluudin ila wa yuuladu cala alfitra qof kasta oo la dhalo waxa uu dhashaa isagoo fitrada ku sugan macanaa isagoo xaqa jecelo xaqa qaabiliyo u leh u diyaarsan aqbalitaanka xaqa haddii sidaa loo dayn lahaa dadka oo dhami yani cala alxaq bay ahaan lahaayeen laakiin faabawaahu yuhawidaani aw yunasiraani aw yumajjisaani laakiin sawaarif baa ku imanaysa waxyaaba xaqii ka leexiya labadiisa aabaa yahuudi ka dhiga ama kiristaan ka dhiga ama majuusi ka dhiga arrinta labaad waxay tahay xaqa in la gartaa iyaduna waa mid dadka ku beeran weeye ilaahay baa subxaana watacaala wuxuu ku yihi fi lqur'aan alkariim isagoo inooga warramayo maqaaladii iyo hadalkii nebi muuse rabbuna aladii acطaa kula shayin khalqahu uma hada ilaahay subxaana watacaala qof kasta waa ka abuuray isla markaana ka dhigay mid u diyaar garaysan garashada xaqa inuu xaqa macrifo iyo aqoon uu yeesho sidaa ogeed nafta bani aadamka waxaa ku beeran haddii fidradii iyo khilqadii weli saliim ay tahay oo ay dad qabto waxaa xaqa inay gartaan qofku markuu baatil aamino ama baatil uu ku dhawaaqayo ama uu samaynayo xaqiiqatan wuu dareemaya arrinta caynkaasina waxaa inoogu daliila qowlka uu yihi rasuulkeenu sala allahu alayh wasalam alifu maa xaaka fii sadrik wa karihta an yaطalica calayhi الnaas rawaahu muslim dembigu waa waxa laabtaadu ay ku xasili weydo dadkuna inay kugu arkaan aada karaahiyeysato oo aada nacdood la dhuumato o aada qarfato marka naftii bani aadamka waxaa ku beeran garashada baatilka dareen bay arrinta caynkaasiyo u leedahay sidaa awgeed baa qofku waxaa xumaantaa inta qalbigiisa uu sii nool yahay ma muujisan karo waa uu qarsanaya xaddu lmujaahara xumaantii inuu la banbaxo uu muujisto goor qalbigu uu dhintay oo fidradii ay baabaaday ayuunbaa qofka bani aadamkaahi uu gaari karaa waxaynu markaa odhan karnaa xaqa garashadiisa bani aadamka laba shayba waa ku kaalmaynaya sida ilaahay qur-aanka uu ku sheegay fidrada iyo qalbiga u diyaarsan iyo waxyiga munazalkaa oo ilaahay subxaana watacaala wuxu hi afaman kana calaa bayinati min rabbih wayatluuhu shaahidu minhu miyay siman yihiin mid caddayn xagga ilaahay ka timi ku dul sugan wayatluuhu shaahidu minhu caddayntaana waxa raacaya wax caddayntaa u markhaati furaya oo xagga qofka bani aadamka laftiisa ka imanaya marka albayina waa alwaxyi wey shaahidka la sheegayana waa alfitratu lmustaqiima waalcaqlu sariix waa fitrada toosane dad qabta iyo caqliga anbukoon ee xanuunada shahwada iyo xanuunada shubhada labadaba ka maran marka labada arrimood marka ay israacaan qofka bani aadamkaahi xaqa waa garanayaa isla markaa waana ku camal falaya haddiise waxa weeyaan labadaa mid la waayo fitradii ay kharibanto qofku cidniba ha lahaadee ama fidradii oo saliima waxyigii uu maqan yahay qofku jaahil uu ka yahay waxaa dhacaysa qofku xaqii inuu sheego xaqu walaalayaal waa arrinta saddexaade ma qarsooni karo dadku haddaanay is-indhatirahayn oo xaqiiqada iyo dhabta ay doonayaan xaqu ma qarsoomo xaqa nuur baa dushiisa saaran lagu garto baatilkana mugdi baa dusha ka saaran qaala mucaadi bnu jabal raximah llah waradiya canhu faina cala alxaqi nuura xaakim baa mustadragiisa ku wariyey xaqa nuur baa dusha ka saaran lagu garto cidda xaqa sheegaysa markay dhawaaqdo ayaa haddii fitraadu ay saliim tahay aada garanayso ka baatil sheegaya wax leexleexinayaana marka uu hadlo ayaa xaqiiqadiisu markiiba ay ku kashifmaysa bal u fiirsa cabdullaahi ibnu salaam wuxuu ahaa nin kamida culimadii waxa weeyaan yuhuudda wuxuu leeyay lama qadima anabiyu injafala annaasu calay rasuulku sala allahu alayh wasalam markii madiine uu soo galay isagoo maka ka soo hijirooday dadki way ku soo urureen fa kuntu miman injafala waxaan ka mid ahaa dadkii kusoo ururay wejigiisaan doonayay inaan eego falamaa tabayantu wajhahu caraftu ana wajhahu laysa biwajhi kadaab markii rasuulka sal alay wasalam wejigiisii aan u fiirsadaan ka indha buuxsaday waxaan gartay oo ii caddaatay wejigiisu weji beenaale inaanu ahayn nuurkii xaqa yaa rasuulka sal alه wasalam dusha ka saaran hadaladiisana sidaasoo kale nuurkii xaqa ayaa waxa weeyaan ka muuqday oo hadallada u horeeya rasuulku sal alه wasalam uu ku hadlay ee cabdullaahi ibnu salaam uu ka maqlay ayaa waxayna hadallo aada u macaan oo qiimo badan ayuha annaas afshu الsalaam waطcimu الطacaam wasilu larxaam wasalluu biاlleyli wannaasu niyaam tadkulu اljannata bisalaam waxaa haddaba qofka bani aadamkaa la gudboon waa masalada kale iyadune addoon kastana waajib ku ah inuu ku dadaalo raadinta xaqa iyo garashadiisa ilaahay subxaana watacaala marka uu waafajiyo waafajiyana xaqaa ku sugnaantiisa iyo ku sabirki ku sabirkiisa waa inuu ku dadaalo wey oo uu iska ilaaliyo asbaabtiiyo arrimaha keensan kara xaqaa la waafajiyo inuu ka leexdo oo raadkiisa dib uu guro haddii ay dhacdo qofku waa bani aadam oo waa khaldamaya har iyo habeen be in xaqii arrin uu ka leexiyana kusoo noqoshada xaqa qofku inuu ku dadaalo wey arrimaha caynkaasi aynu sheegnay xaqa in la raadiyo xaqa in la barto xaqa in lagu sugnaado haddii laga lumo in loo soo noqdaa waxaynu odhan karnaa waa acdamu nicam illaahi cala alcabd nicmooyinka ilaahay subxaana watacaala addoonka uu siiyo ka u weyn weeyaan arrinta caynkaasi ah inuu addoonku noqdo mid xaqii jecel oo shay walba ka horraysiinaya oo raadinayo markuu helana ku dheganaanayo ciyaayir aan kusii daynahay abu maxamed ibnu xasm wuxuu yihi raximah اllah afضal nicam illahi calى اlcabd an yabachu an yaطbachu calى alcadli waxubi wa calى alxaqi wa iitaa'i nicmooyinka ilaahay addoonka uu siiye waxa u weyn inuu ilaahay ku beero cadaaladda iyo jacaylkeeda alcadl macno ballaaran bay leedahay waa icطaau jamiic xuquuq xuquuqdao dhan inaad ka soo baxdo walibticaad can اظulm wa cala alxaqi wa insaari nicamka ilaahay addoonka uu siiye waxaa u weyn inuu ilaahay ku beero jacaylka xaqa iyo xaqa shay walba inuu ka horraysiiyo hawadiisa iyo wax walba xaqa inuu ka horraysiyo mudaawaatu nufuus risaalo la yidhaahdo ayaa sidaa uu ku yihi ibnu xasm raximah llah waa risaalo aadaabta taalibilcilmigana aada ugaga waramo aada iyo aadna waxa weeyaan u fiican oo quluubta dawaynteeda aada iyo aada waxuga tari karta ibn اlqayima raximah اllahu tacaala hadalkaa ibnu xasan mid ku dhow laakiin kasii faahfaahsan oo weliba ka macaan ayuu isaguna arrintan ka yidhi markuu ka hadlaayey nicmo ilaahay addoonka uu siiyo inay u weyn tahay inuu xaqa jeclaado oo xaqa uu ku camal falo shay walba uu ka horraysiiyo qaala raximah اllah faina alkamaala alinsaniyi madaaruhu calaa aslayn qofka bani aadamkaa dhamaystirankiisu yani dhamaystirankiisa diiniga ah laba asal buu ku wareegaa uu ku dhisay haddaad doonayso diintaadu inay ku dhamaystiranto oo aakhira ay ku hagaagto labadaa asal ku dadaal macrifatu alxaqi min albaatil waa asalka koowaad xaqa iyo baatilka inaad kala garato oo mid xaq iyo baatilku ay u kala soocan yihiin aada noqoto arrinka labaadna wa itaaruhu calay markaad kala garato dee inaad kala doorato xaqa aada doorato oo xaqa aada horraysiiso markaa garashada xaqa iyo ku dhaqanka xaqa ayaa qofka bani aadamka dhamaystirankiisa diineed uu ku xidhan yahay wamaa tafaawatat manaazilu lkhalqi cinda allahi tacaala fi dunya waalaakhira ila biqadri tafaawuti manaazilihim fi haadayni alamrayn dadkuna ilaahay agtiisa waxay ku kala sarreeyaan intay adduunyada joogaan iyo hadhow marka aakhiro la tagaba labadaasi asal siday ugu kala sarreeyaan siday xaqa u kala yaqaaniin aqoonta xaqa si ay u kala badsadeen iyo ku dhaqankiisa ayaa darajaadkoodu adduun iyo aakhiro ay u kala sarreeyaan wa huma aladaani asna allahu subxaanahu calaa ambiyaa'ihi bihima labada arrimood xaqa in la garto lagu camal falaa waa labada ilaahay subxaana watacaala ambiyadiisa uu ku ammaanay fii qawlihi tacaala wadkur cibaadana ibrahim cibaadana mise cabdana cibaadana ibrahima waisxaaqa wayacquub uli lydi wlabsaar ilaahay subxaana watacaala wuxuu leeyahi waxaad xustaa oo magac wanaagsan iyo sharaf adduunyada kaga tegey addoomaha iyagii ibraahiim isxaaq yacquub maxay kaloo ammaantaa ku heleen laba sifo uli lydi waalabsaar waxay ahaayeen kuwa awood u saaxiiba wuxuu leeyahi ibn lqayim falaaid ya alqawiyu fi tanfiidi alxaq waxay ahaayeen kuwa ku caanbaxay oo qudra iyo awood ule fulinta xaqa marka ay gartaan iyo ku camalfalkiisa walabsaarna waa albasaa'iru fi ddiin waa garashada xaqa labadaas sifo ilaahay ku ammaanay xaqa inay garanayeen oo u caddaa islamarkaana ay ku camalfalayeen oo fulintiisa ay ku dadaali jireen fawasafahum bikamaali idraaki alxaqi wa kamaali tanfiid ilaahay wuxuu ku sifeeyey xaqa garashadiisa inay u dhamaystirantay fulintiisuna inay u dhamaystirantay aljawaab alkaafi sufxada boqol iyo sagaal iyo soddon marka ikhwaani fi illah haddii aynu doonayno darajaad sare ilaha agtiisa inaynu ka hello bal labadaa sifo nafta aynu xisaabino bal darajada iyo heerka ay ka gaadho dib aynu u aadno garashada xaqa iyo ku camal falkiisa fulinta xaqa xaqa haddaba in la laasimo qofku xaqii waxa weeyaan uu ku sabro oo uu joogteeyo haysashada xaq iyo ku dheganaantiisa waxyaabaha sababta oo waxaa kamid a wixii xaqa ka hor istaagaya ama ka leexinaya addoonku waa inuu garto wey marka addoonku waa inuu barto asawaarif cani ilxaq islamarkaana waa inuu ka digtoonaado o uu ka fogaado haddaynu marka hore soo koobno waxyaabaha dadka xaqa ka leexiya waxaynu odhan karnaa waxaa lagu soo ururin karaa suu lqasd niye xumaan haddii qofka niyadiisu ay xuntao ikhlaasku uu ka xun yahay xaqa lama waafajiyo haddii marka hore xaqa la waafajiyo intaa kadib niyadu ay ka xumaatayna kuma sii sugnaado xaqa intikaafa ayaa ku dhacda inuu dib u gurto raadkiisu dib uu guro waaljahl waa arrinta kale iyaduna kamid a arrimaha dadka xaqa ka leexiya kuwa ay isugu soo ururayaan ama ay isugu imanayaan wadulm wa suluuku ariiqin gayri haad iyo qofku marka horeba inuu maro wadda aan lagu hanuunin oo uu qardateexo oo diintiisa uu ku bineeyo usuul faasida oo aan waafaqsanayn kitaabka ilaah iyo sunada rasuulka iyo waddadii ay mareen dadkii hore wanaagsanaa ee khayrka lagu ammaanay haddii aynu waxoogay sii kala dhigdhigno oo aynu masalada hoos ugu yaro dhaadhacnona waxaynu le leenahay asbaabta dadka xaqa ka hor istaagtee ka leexisaa way fara badan tahay waxaa kamid oo inoo horaysiinaynaa jahliga xaqu sidaynu tilmaamnay waa mid cad oo nuur uu saaran yahay ilaahay baa wuxu uhi walaqad yasarna alqur'aana lidikr fahal min mudakir ilaahay subxaana watacaala qur-aanka ereyadiisa wuxuu u fududeeyey akrin iyo xifdiga qofkaan kelmad carabiya garanahayn baa qur-aanka o dhan dusha ka qabanaya oo siduu akrinayo aada la yaabaysa sidaa awgeed baa dadka carabta ahy aan culimada ahayn markay arkaan nin ajami ah oo qur'aanka dusha ka hayo si cajiiba u akriyo way la yaabaan xastay suurtagal u tahay isagoon carabida aqoon qur-aanka inuu xifdiyo oo dusha oo ka qato waxaan leenahay ilahay baa subxaana watacaala qur-aanka ereyadiisa dadka u fududeeya inay qabtaan iyo inay akriyaan wayasara allahu macnaahu lilfahm qur'aanka macnihiisana in la fahmaabuu ilaahay subxaana watacaala uu fududeeyey axkaamtiisa haddii ay noqotona ama alaxkaam sharciya iyaduna waa mid cad oo waa ka yihi rasuulkeenu sala allahu alayhi wasalam alxalaalu bayin waalxaraamu bayin wa baynahumaa umuuru mushtabihaat xalaashu way caddahay xaaraamtuna way cadday arrimo xalaashana dhinac uga eg xaaraamtana dhinac uga eg baa udhaxeeya laakiin arrimahaasi cidda iskaga khaldamayaan waayo tashaabih waa misli oo ciddii aan cilmi iyo aqoon aan u lahayn lakin qofka aqoon ule xalaashuna way u cadday xaaraamtuna way u cadday sidaasi awgeed xaqu waxa uu ka qarsoomi karaa qof aan baran oo barashadiisa xil aan iska saarin oo aan aqoon aan u lahayn siriisa waa u cad yahay laakiin haddaanad baran dee adiga waa kaa madow yahay oo kuuma cadda sa awgeed ba wuxu uhi imaamu axmed inamaa jaa khilaafu man khaalafa liqilati macrifatihim bima jaa can inabiyi sala allahu alayh wasalam cidda xaqa khilaaftay waxay u khilaaftay aqoon yaraan ka haysa fariintii rasuulku uu la yimi sala allahu alayh wasalam ee xagga ilaahay uu ka keenay وقال شhيk الاسلام رحمه الله فإن الحق الذي بعث الله به الرسل لا يشتبه بغيره على العاarف xaqa ilaahay rususha uu soo dhiibay qofka aqoontale kagama khaldami karo waxaan xaq ahayn oo baaطila كama laa yشtabه الdahب الkhاliص bالmaqshuuشh عalى الnaaqi dahabka saafiga ahi sida aanu ugaga khaldami karin kasoo jarigaa ninka kala yaqaano dahabka ninka hadduu dahabka kala yaqaano kasoo jariga ayaga kale markuu sidaa eega ayuu kala garanaya qofka xaqa yaqaanaana waa sidaas oo kale bimujarad baatilka markuu maqluu garanaya inuu baatil yahay xaqa markuu maqlana inuu xaq yahay ayuu garanaya ibn lqayimna wuxuu uhi raximah llah walasbaab almaanicatu min qabuli lxaqi kaiirat jidda asbaabta dadka ka hor istaagta xaqa inay aqbalaan way fara badantah fa minha aljahalu bihi asbaabta waxaa kamida qofku inuu xaqii jaahilkay oo aanu garanahayn wa hada asababu huwa algaalibu cala akari nufuus sababta caynkaasiina waata dadka badankooda ama nafaha badankooda xaqa feejisay faina man jahila shaya caada wa caada ahlah qofku shay haddii jaahil uu ka noqdo way colaabiyaa waxaanu garanahayn wanaagiisa iyo quruxdiisa cidda ehelka oona waa colaabiyaa markaa dad fara badan waxaa xaqa la aqbali laayihiin oy ugu dhaqmi laayihin o xaqa uga muuqan laayihin oo dadka ahlulxaqaa ula dagaalamayaan oo af iyo adinba ugula dagaalamayaan waa jahliga wey hidaayat alxayaana sabxada sideed oo musa kuri ibn lqayim raximah llah marka waxa weena qofka doonaya maanta dadka muslimiinta ah inuu xaaladooda wax ka bedelo oo doonaya inuu ka qayb qaato saham uu ku yeesho dadka muslimiinta ay sharaftooda iyo cizigooda inay dib ugu noqdaan sababta caynkaasi iyo xaqa seejisay suulinteeda waa inuu ku dadaalo hadduuse qofku idhaho dadka muslimiintii maanta iyagoo xaqii sidaa jaahiliin uga ah ayaan xaaladooda bedelaya oo qori caaradii baan ku bedelaya anigu anu weliga kitaab u kala furi maayo waxba bari maayo maxaa badda ay gelinaya rasaas baan u urursanaya iyo qoriyo halkaasaan ka tolaya kal daqdo ilaaba ka xishooda male kaa dhabarkuun baa daalaya weligiina natiiso gaari maayo hadduu idhaa xoolaan siinaya aan ku faraqaya si ay dadku u hagaagaan weligood hagaagi maayaan nebi maxamed baa lagu uhi waxaa dhulka dushiisa yaalloo dhan haddaad sii lahayd quluubtooda ismaad keeni karteen oo bimacnaa xaqa kumaad kancin karteen ee waxa isu keena waa xaqii buu baray nebi maxamed sal alay waslam oo u sheegay haddaad tidhaahdo dadka waan raalli gelinaya oo kelimaadka ay ku farxayaan baan anigu maalin walba lasoo hor istaagayaana weligood hagaagi maayna xaalkooda isbedeli maayo in allaha laa yugayiru ma biqowmin xataa yugayiru ma bianfusihim xaalkoodan wuxuu isku bedelaya dadku xaqiina usoo noqdaan xaqiina sidee ugu noqon karaan iyagoon garanahayn horta waa inay gartaan oo ay bartaan marka haddaynu doonayno inay dadku ay hagaagaan xaqa dadka inaynu barro oo dhexdooda aynu ku faafino oo ummadda jahliga laga saaro waa inaynu ku dadaalno adiga maxaa kaa saaray baatilka waxaa laga yaabaa ayuha aalib lcilm ayuha daaciya ila allah inay ahaan jirtay qof aanay siiradiisu fiicnayn inaad min ahlilbidac kamid ahaan jirtay ama qof faasiqa inaad ahaan jirtay waxaa dadka maanta aada kula yaabanta inaad samayn jirtay maxaa ku bedelay adiga waxaa adiga ku bedelay ku hagaajiye keenay dadka xaaladaadi hore ku suga inaad la yaabto yacni ku dadaal dadkiina waxa wey inaad ku hagaajiso oo iyagana waxa wey inaad ku toosiso wuxu uhi sheikhu islaam ibnu taymiya raximah llahu qowlka qodobkaan kusoo gabagabaynaya walaa tajidu axada waqaca fi bidca bal hadda ufiirsado walaa tajidu axada waqaca fi bidca ila linaqsi itibaacihi lisunati cilman wa camala qof kasta oo bidco ku dhacay arrintaasi waxay ka dhalatay nuqsaan ku jirta raacitaankii rasuulka sal ly slam inuu raaca waajib ay ku ahay oo xaggee kaga jirta xagga cilmiga kaga jirta ama xagga camalka oo qofku haddii cilmi aanu lahayn bidaca inuu ku dhaca way fududay sidaas oo kale haddaanu sunadii ku camal fala inaanu ilaalinaha inaanu ku adkayna bidaca inuu ku dhaca way fududay wailaa faman kaana biha caaliman walaha mutabica lam yakun cindahu daacin ila lbidca qofku haddii qof sunadii cilmi u leh oo raacay sunadii wax bidcaba ugu baaqaaba qalbigiisa wax bidca ugu yeedhaaba kuma jiraan daaci lbidca baa qalbigiisa ka maqan faina albidcata yaqacu fiiha aljuhaalu bisunna bidcada waxaa ku dhaca dadka sunada juhaalkaa wa jahlu cilmi ama jahlu camal u hayo labaduba waa jahli haddaad sunadii garan weyda waa jahli haddaad ku camal fali weyda iyaduna waa jahli wey markaa qof jaahila ayuunbaa bidca ku dhaca qof waxa weeyaan caalima cilma naafic bidca waxa weeyaan kuma dhaco arrinta labaad waxay tahay altafriidu fi taxari lxaq inuu qofku ka gaabiyo raadinta xaqa dad fara badani waxay dareemayaan in xaqii uu ka maqan yahay ama xaqii wax kamidii inuu ka maqan yahay oo madaahibta iyo manaahibta ay haystaan ma hubaan inay xaq tahay way ka shakisan yihiin waxaanay maqlayaan in fara badan war waxa aad haysata waa baatil waddada aada maraysana tii nebiga ma ah iyadoo hadallada caynkaasi iyo dhagihiisa ay kusoo duulayaan isagu hadduu dib isugu noqdona uu dareensan yahay in xaqii uu ka maqan yahay ama wax kamid inuu ka maqan yahay isagoo ka shakisan manhajkan iyo madhabkan uu haysto ayaanu haddana xaqii raadinahay oo taa uu iskaga sii deganaanaya dadaal aanu ku bixinahayn sidii sawaabka u gaadhi lahaa taasina waxay kamid tahay min acdami alashyaa assaarifa cani ilxaq ashyaada u daran dadka xaqa ka leexisa qofku isagoo xaaladiisu inaanay hagaagsanayn haddana inuu iyada iskaga raali noqdo xaqii uu baadi dooni waayo wuxuu ihi alcalaama sadiiq xasan khan wa inamaa yacrifu alxaqa man jamaca khamsata awsaaf xaqa waxaa garta un qofka shan sifo laga helo acdamuhaa alikhlaas ta koowaad waa ikhlaaska waa inay ujeedadiisu xaq raadin un tahay o ujeedo kale aanu lahayn acdamuhaa aliklaas ta u weyni waa ikhlaaska walfahm ta labaadna waa fahamka qof baa ikhlaas loo xaqii raadinayo laakiin xagga fahamka laga imtixaamo waxba aan fahmayn walinsaaf weeye ta kale waa cadaaladda wa raabicuhaa wa huwa aqaluhaa wujuuda wa aktaruhaa fuqdaana alxirsu calaa macrifati alxaq ta afraad waana ta loogu waayitaan badan yahay inta la helaana ay yar tahaye dee waa ku dadaalka xaqa xaqa haddaad doonayso inaad gaadho dee waa inaad dadaal bixiso washiddati dacwati ilaa dalik qadfu tamar kitaabkiisa laydhaa fii caqiidati ahli lathar ayuu hadalkaa ku yihi mar kalena wuxuu caddeeyey xaqu inuu qaali yahay xaqu waa shay qaaliya oo casiiza oo sharafa wuxuu yihi raximah llah fa ina alxaqa maa zaala mafsuunan casiizan nafiisan kariima xaqu waa shay bood iyo wasaq oo dhan laga ilaaliyey waa casiiz waa qaali waa kariim laa yunaalu maca alibraabi can talabi xaqa lama gaadhi karo iyadoo raadintiisi in layskaga jeesto laga fadhiyo wa cadami atashawuqi waalishraafi ilaa sababi iyadoo loola aqal taagin oo kalgacaybaanu ka ahayn xaqa helistiisa ma heli kartid walaa yahjumu cala albasaaliina almucridiin kuwa iska fadhiye xaqa iskaga jeestay dee xaqu isagama iskama isagama yimaado walaa yunaadi ashbaaha alancaam addaaliin kitaabkiisa hore ayaa hadalkaa laftiisa uu ku yidhi waxay marka ahlucilmigu caddeeyeen dadka lumay badankooda horta ilaahay baa dee hidaayadii hanuunka haya laakiin ilaahay subxana watacaala asbaab buu ku bixiya dadka lumayna inay lumaan ilaahay inuu dulmiye kamay dhalane asbaab xaggooda ka timi arrinta caynkaasi ay ka dhalaan iyadoo ahlucilmigu arrintaa caddaynaya wuxuu yihi shaikhu lislaam lakin yanbagii an yucrafa ana caamata man dalla fi hada albaab aw cajaza fiihi can macrifati alxaq fainamaa huwa litafriiqihi fi itibaaci ma jaaa bihi arasuul wuxuu leeyahay waxaa aboon in la ogaado dadka lumay badankooda ama xaqii inay gaadhaan ay u suurtogeli weyday waxaa sababa gaabin ay ka gaabiyeen garashada iyo raacitaanka wixii rasuulku uu la yimi wa tarki nabari walistidlaali lmuusil ilaa macrifatih baadhistii iyo baadidoonkii xaqa gaadhsiin lahaabay iskaga tegeen falama acraduu can kitaabi illaahi dalluu kitaabkii ilahay markay iskaga jeesteen oo barashadiisa ay ka jeesteen ayay lumeen xaqii markay baadi dooni waayeen ayay barbar mareen kama qaala tacaala faima ya'tiyanakum minii huda faman itabaca hudaaya falaa yadilu walaa yashqa waman acrada can dikrii faina lahu maciishata danka wanaxshuruhu yowma alqiyaamati acma walu fiirsa kalaamka rabbi tabaaraka watacaala ilah wuxu uhi hadduu hanuun idiin yimaado qofka hanuunkaa raaca lumi maayo haddaad hanuunka barato aada raacdo lumi maysid mana guuldaraysanaysid fi dunya walaakhira waman acrada can dikrii faina lahu maciishata danka ka iskaga jeesta ilaahay kalaamkiisi iyo hadalkiisi barashadiisii iyo ku dhaqankiisiiba kaasi waa lumaya oo nolol adag ayaa adduun iyo aakhiraba waxa weeyaan uu la kulmi doonaa qaala ibnu cabaas raximah llah takafala allahu liman qara'a alqur'aana wacamila bima fiihi anlaa yadila fi dunya walaa yashqa fi laakhira uma qara'a hadihi alaaya wuxuu yihi ibnu cabaas ilaahay subxaana watacaala wuxuu u kafaalo qaaday oo u ballan qaaday qofka qur-aanka akhriya macnaa barta oo ku camal fala adduunyada intuu jooga inaanu lumin aakhirana dhib iyo guuldaro inaanu la kulmin deetana aayaddan u akriyey markaa bidaca iyo balaalaadka iyo inxiraafaadka waxaa ku dhaca uun man qasara fi itibaaci alambiyaai cilman wa camala si yuhi shekhu islam ibnu taymiya raximah llah qof ka gaabiyey raacitaankii ambiyada cilmi ahaan iyo camal ahaan markaad xaq waado iska fadhiyo ku iman maayo waa inaad xaqa raadisid oo aada baadi doontid wey hadalka caynkaasi wuxuu ku wajahan yahay qofka manhajka iyo wadada iminka uu ku socdo ee diin uu ka dhiganayo ka shakisan ee loo sheegay inay baatil tahay ee loo caddeeyey xujaj iyo adillo la soo arooriyey laakiin haddii ilaahay subxaana watacaala sunnada uu ku waafajiyey barashadeeda iyo ku dhaqankeedaba inuu shaki ku galo wax kale aada baadi doontaa mid kula gudboon ma ah sida awgeed culimadu iyagoo dadka ku dhiirigeliyey xaqa in la baadi doono oo la raadiyo haddana waxay baraarujiyeen qofka xaqa la waafajiyey inaanu isagu shaki isgelin dadka xaqa ka shaki gelinayana aanu dhegeysan wuxuu yihi almucalimi raximah llah alyamani alcaalim almuxadis walcaalim alraasik huwa aladi ida xasala lahu alcilmu shaafi biqadiyatin lazimaha caalimka raasikahay waa ka markuu arrin ama mas'alo cilmi shaafiya ka helo ku dhegaayo walam yubaali bima qad yushakaku fiiha aw yushakiku fiiha waxa ka shaki gelinayana waxba kasoo qaadi maayo bal ima an yucrida can tilka almushakikaat wa ima an yata'amalaha fii dawi ma qad sabata alanwaaru lkaashif kitaabkiisa la dhahdo sidaa kuleeyi dad fara badani maanta walaalayaal iyagoo isag diinta inay jahli kaga sugan yihiin iyadoo shaki uu kaga jiro manaahijtooda iyo wadooyinka ay hayaan ay doonayaan xagga aakhiro inay u maraan ayaa haddana xaqii raadintiisa iyo baadidoonkiisa dadaal aanay aanay ku bixin ahayn ha ogaadaan dadka caynkaasi iyo jahli xataa inaan loogu cudur daar ahayn xataa qofku hadduu yahay caami hadduu maqlaba masaladaasi inay xaaraan tahay oo uu iska sii sameeye aanu baadi doonin cilmiga mas'alada jahli loogu cudur daari maayo ka jahli loogu cudur daaraya waa ka masalada aan maqalba waxan inuu shirki yahay magu maqalba shaygan inuu xaaraan yahay magu maqal arrintan inay bidco tahay dartiisa oo kumay soo duulin kaasaa jahli loogu cudur daaray fii usuuli diini wa fii furuuci laakiin mar hadduu maqlayba war waxaan aad aaminsan tahay waa shirki ama waa kufri ama waxani waa bidco ama waxani waxa weeya waa xaaraan hadduu cilmigii masalada baadi dooni waayo xaqii uu raadi waayo oo halkii si hore uu ka miiso uu ka sii wato hadhow jahli loogu cudur daari maayo waa qof waxa weeyaan madmuuma qaala shaikhu lislaam wayalxaqu dambu man tabayana lahu lxaq fataraka waxay dhaleecayntu haleelaysaa ay ku dhacaysaa qofka xaqa u caddaado ku camal feli waayo kaasi waa mid aw man qasara fii alabihi ama ka xaqa raadintiisii ka gaabiyey xataa lam yatabayan lahu aw acrada can alabi macrifatihi ama raadintiisi iyo garashadiisiiba ka jeestay lihawa hawadiisu xaqa waafaqi waayo awgeed aw likasalin aw naxwi dalik yani macduur noqon maayo wakadalika asacdi raximah llah kitaabkiisa alirshaad la yidhaahdo wuxuu caddeeye qofka bidca ku sugan ee raalli iskaga noqda ee adiladii sharciga ahayd ka jeesta ee cilmigii xaqa iyo baatilka u kala saari lahaa raadin waaye ee bidcadaasun u gargaaraya oo xaqii radinaya anahu fahada baalimu faasiqu bixasabi tarkihi ma awjaba allahu calayh wa tajaruihi cala ma xarama allahu tacala calayh xasan shaaibi wuxuu ku sheegay kitaabkiisa alixtisaab cawaamta ahlulbidac hadday tabdiic ka baaqsadaan inaanay tafsiiq ka baaqsanahayn kuwa maqlay waxa ay ku dul sugay inuu bidcaye haddaan la tabdiicin fasaqay noqonaya liannahum khaalafuu amr allah wakharajuu can taacati illah waana loo sheegay arrinta caynkaasiya oo waa lagu baraarujiyey marka baaraka allahu fiikum waxaynala gudboon xaqa raadintiisa dadaal inaad ku bixitid ha kuna ha raali noqonin xaaladda aad ku sugan tahay shay aad ka shakisan tahay diin ha ka dhiganin ee ilaa aada yaqiin gaadhayso oo qalbigu uu xasilayo oo adilo iyo baraahiin cadcad aad arkayso ha ku raali noqonin xaaladda waxa weyan aad ku sugan tahay arrinta saddexaad waxay tahay dadka xaqa ka leexisa alkhawf baqa qofku inuu naftiisa u baqdo ama jaahiisu u baqanaya ama xoolihiisu u baqanaya cadow buu ka baqanaya taasi waxay kalifaysaa baatil oo ogyahay inuu iskaga dul sugnaado oo xaqa xaggiisaba aan u dhaqaaqo ama xaq marka hore ilaahay waafajiyey buu iskaga tegaya oo baatilka xaggiisa ayuu noqonaya qofku haddii naftiisu ay daciif tahay baatilka waa u hogaansamayaa haddii in yaroo baqi waxa weeyaan ay gasho qaala sacdiyu raximah llah muqaawamaat acdaa ونصرة القوة للباطل بالتمويهاaت والتزويiراaت caabinta adg ee cadowga xaqa ay kala hor imanayaan iyo u gargaarka xooga badane baatilka ay u gargaarayaan oo qurxin mar baatilkii ay qurxiyaan dadka xaqa ay ugu sheegaan ay ugu nusraynayaan وataqاacudi أhli الdiini can اlqiyaami bihi wa nusratih iyo fadhiga ay ka fadhiisteen dadkii ahlulxaq ah inay u nusreeyaan hiy alatii manacat akara alkhalqi min alwuquufi calaa xaqiiqati waata khalqiga badankooda ka hor istaagtay xaqii dhabta ahaa inay ku dul istaagaan yacni dadka ahlulbaatilkaahi dadaalka ay ku bixiyeen faafinta xaqa iyo dadka ahlulxaqahi fadhiga ay ka fadhiisteen u nusraynta xaqii oo gargaarkiisu waata dadka badankooda xaqii ka hor istaagtay arrinta caynkaasi qur-aanka ayay ku caddahay bal u fiirso ilaahay subxaana watacaala fariintii xaqa ahayda caddayd ee uu soo dhiibay nebi muuse sida dad fara badan baqihii fircoon ay ka baqanayeen uu uga lexiyey famaa aamana limuusa ilaa duriyatu min qowmi calaa khawfin min fircawna wamalayi an yaftinahum waina fircawna lacaalin fi lard wainahu la min almushrikiin ilahay wuxuu yihi nebi muuse xaqii loo soo dhiibay in yaroo qoomkiisa kamida ayaa rumaysa weliba intaa yarina iyagoo baqanaya xaqii rumeeyeen raaceen dadka intii kale xaqii maxaa ka leexiyey fircoon bay ka baqanayeen iyo madaxweyntiisa kale fircoonna nin kibrey buu ahaa oo isu arkay isagu dhulkan inuu sareeyo sidaa awgeed ayaa qofka nebi muuse rumeeya iimaankiisa uu qarinay baqa awgeed oo mumin ali fircawn waad garanaysaa kaana yaktumu iimaana markii ilaahay subxaana watacaala uu halaagay fircoon iyo ciidankiisii ayay tataabaca banuu israa'iil cala aliimaani bima bacata allahu bihi muusa ayaa reer banuu israa'iil ay rumeeyeen xaqii ilaahay subxaana watacaala nebi muuse ugu soo dhiibay laakiin intii hore waa ka taagnaayeen badankooda khawfan min fircawn sidaas oo kale ufiirso qisatu hiraql alatii rawaha alimaam albukhaari raximah llah markii abu sufyaan uu waraystay oo maka ka yimi rasuulka iyo sifaatkiisi uu ka waraystay waxaa hiraqle u caddaatay in nebi maxamed uu yahay rasuul ilaahay subxaana watacaala uu soo diray oo xaq ku baaqaya laakiin waa nebi haddii waxa weeyaan halkan uu joogi lahaana waxa uu tilmaamay inu inuu rumayn lahaa bal u tawaaduci lahaa rasuulka sala allahu alayh wasalam dabeetana waxa uu isugu yeedhay isagoo mulkigiisa u baqanaya wuxuu isugu yeedhay raggii madaxda ahaa iyo ummaddii u telinayay wuxuuhi bal ka warrama arrinta caynkaasiya nebi maxamed haddaynu raacno arrinta caynkaasiya waa ka bideen waxaana muujiyeen raalli ka ahay deetana baqa uu ka baqanayo iyo cabsi mulkigiisii u cabsooday ayaa waxay kaliftay inuu idhaahdo war bal diintiina sidaad ugu adagtihiin unbaan tijaabinaya iska kaalaya waxaas iiga dhabmay ahayd marka maxaa hiraqle xaggii seejiyey khawf min qawmi baqa qowmkiisii uu ka baqanayo weliba hadda madaxweyne u ahaayo hadda ogow marka maanta waxba tari mayso suudada in lagu cararaa oo tira ummadda anu madaxun baanu noqonayaayo dabeetana waan hagaajinaya walaag iska dhaaf inuu hagaajiye baqa iyaga uu ka baqanayo ayaa iimaantii seejiyey wakadalika najaashi muumin buu ahaa iimaankiisu qarinayay melik buu ahaa boqor ummadan u talinaya markaa xagga sore aanu jigtun baan ubaxayaayo halkaasan awaamirta kasoo fulinaya ummaddu way hagaagaysaa taasi ma jirto laabudda min tasfiyatin wa tarbiya ummaddu waxay u baahantay in la sifeeyo wixii khaldan laga shaandheeyo wixii saxda ahaana la baro oo lagu tarbiyadeeyo iyada ayaa markaa ummaddu xidi doonta mukhmaaradaha ableeda sultaan ku xidhaya iyagaa ubedeli doona siinamaha masaajid baa ubedeli doona induruu ilaa madiinatina soo ma jiraan meelo siinama ahaan jiro masaajid loo bedelay maada ku khasbay dadkaas yani xaggii oo ilaahay uu waafajiyey oo ay maqleenoo ku dhibcay ayaa arrinta caynkaasi ay ka dhalatay waxaa laga yaabaa haddii qori loo qaadan lahaa ninkaa inaan loo taageelen maalinba meeluu ka furlaa maalinba luuq yar uu la geli lahaa siinamihiisa laakiin qofka haddii isagu xaqa uu fahmo baatilka isaga ayaa iska daynaya qofka markaa shurtaa la rabaa dadka in loo diro boolis booliskaasi waa in noqda iimaan waana ka rasuulku sal alla alay wasalam uu isticmaalo wey saxaabadu yaanu iskeeni jirin marka xumaanta ay ku dhacaan maacid miyaanu iskeenin aanu odhan waan sinayste xad igu og alkhaamidiya iyaduna miyaana iskeenin oona odhan uur xaaraana baan sidaaye dhagax igu dib booliska soo kaxeeyo soo qabqabta muxuuha dadka yani ma diidanin xaqu inuu ubahayo sulta iyo quwa laakiin taa waxaa ka horeysa waxa weeyaan sulfat liimaan iyo quwat lcirfaan waa in dadka marka hore laga helo wey waa in dadka marka hore laga helo wey nacam wuxu ihi ibn lqayim raximahullah isagoo hiraqle xaaladiisa ka waramaya faina hiraqla carafa alxaqa wahama bidukuli fi lislaam falam yutaawichu qawmuhu wakhaafahum calaa nafsih hiraqla xaqa wuu gartay islaamka inuu soo galaabuu ku hamiyey qoomkiisiibaa adeeci waaye naftiisu uga baqday faاkhtaara alkufra cala alislaam bacdama tabayana lahu lhuda hanuunku intuu u cadaaday kadib ayuu gaalnimo doortay oo islaamnimaduu ka doortay baqa u baqanaya awgeed waxaa dhici karta walaalayaal addoonka in lagu imtixaamo cid cabsi gelisa oo xaqa barashadiisa ama ku dhaqankiisa ama ugu yeedhista dadka ka baqa gelisa waxaana addoonku arrinta caynkaasi uga kaga badbaadi karaa bilictisaami billahi wa bisabr waa inuu ilaahay subxaana watacaala xaggiisa u irkado waa inuu sabro ibnu lqayim xaqa markuu ka warramaya wuxuu yihi walaa sabiila ilaa rukuubi hada dahri ila biamrayn gaadiidkaa xaqa la yidhaahdo waxaa fuuli kara uun min laba arrimood laga helay ka kale uu ka dhacaya xataa hadduu fuulo waa in suurto gashaba arrintaas axaduhumaa anlaa yasbuu fi lxaq ilaa lawmati la waa inaanu anaan ka yaab waa inaanu noqon haddii la caayo haddii la dacaayadeeyo haddii la aflagaadeeyo haddii beena laga sameeyo haddii lagu canaanto waxaasoo dhan nin aan dheg u dhigahayn waa inuu noqdo wuxuu ihi ibnu lqayim canaantu ninka fariskaada faraska ka rida isagoo faraska dusha ka saara hadduu canaantaasi waxa weyan u dhegaysto u dheg raariciyo marka haddaad canaan ka yaab noqoto isla wallahi hadhawu sidaa ku odhan doonaan dadku xaq waxa weeyaan kuma dul sugnaan kartid oo kuma sabri kartid oo dadka uguma yeedhi kartid abadan wathani an tahuna calayhi nafsuhu fi llah naftaadu ilaahay daraaddi waa inay kuula yaraato haddaad doonaysa xaqa inaad barato iyadoo naftaadu ay kula weyn tahay ama xaqa inaad ku dhaqanto oad ku toosnaato ama xaqa dadka inaad ku ugu baaqdo iyadoo naftaadu ay kula weyn tahay suurtagal maaha arrintaas waxaad odhantaa war dadkan aniga ee aflagaadaynaya ama halkani halkii xaqa aan ka sheegi lahaa iga hor istaagaya ama xaqii igu xaqiraya wararta maxaa idaba dhigay hadallada caynkaasi iyo mawaaqiiftaas waxay ka dhalataa naftaaba kula weyn marka haddaad doonayso xaqa inaad ku sugnaato inaad barato inaad ku dhaqanto dadka inaad ugu yeedho naftaada waa inay kula yaraato ilaahay daraadii naftu waa inay kula yaraato tawaaduc baa loo baahan yahay markaasaa ibnulqayim wuxuu leeyahay walaa yatimu lahu haadani lamraani ila bisabr labadaa arrimoodna qofka uma dhamaystirmi karaan haddaan sabir laga helin arisaala tabukiya ayaa sidaa uu ku yidhi markaa qofka muslimkee maanta ama casriga nool waxaa ku gadaaman oo ku xeeran waxyaaba fara badan oo baqagelinaya markaa qofka muslimka ahi laabudda waa inuu labadaasi arrimood uu aada ugu dadaalo inaanu xaqii maadaama uu ku sugan yahay cidna aanu u dhegdhigin iyo inay naftiisu la yaraato taasi waxay keenaysaa inuu sabro wax alaala waxa dhibaato soo gaadhayso fi sabiili ilxaq u adkayso arrinta waxa weeyaan afraad waa kasratu ahli lbail qofka bani aadamkaa waxaa ku beeran inuu wehel fara badan wehelo haddii ahlulbailku ay farabataan dadkii baailka ku dul sugnaa waxaa taasi dadka qaarkood ay ku qaadaa inay iska raacaan shaygu inuu xaq yahay tiro badnaanta cidda raacday ama haysatay in loo xujaystaana waa caadada dadka xaqa ka habaabay ee garab maray min qabl wa min bacd horaysa iyo dambaysada fircoon waa ku yihi famaa baalu lquruuni lula muuse waxaad ma leedahay waad lulsan tihiine ummadihii naga horreeyo o dhanna miya lulsanaayeen yaana shaydaanku dadka wuxuu ku faraya waswasa wuxuu ku odhanaya war intaasoo dada jamaahiirtaa waxaasoo dada adigo ka caqli fiican suurtagal baa inad ka caqli fiicnaa wallahi intaasi dhinaca isu raacday waxa weeyaan waa xaqii xaqiiba xaggaa kaa xiga buu ku ohanaya sidaa awgeed ayaa saxaabatu rasuuli illah arrinta caynkaasiiya iyagoo xaqiiqadeeda fahmay talooyinka ay bixiyeen waxaa ka mid a inaanad noqon nin marba dhinaca loo bato iska raacaya qaala ibnu mascuud radia allahu canhu laa yakun axadukum imaa midkiin yaanu noqonin imaca bimacnaa man yaqul ana maca annaas ka yidhaahda walaanu dadkumaan raacaya sidaa yidhaahdaan talawunka ha iska ilaaliyo say dadkeenu yidhahdaan waa maamaa khaldana meel lagu ilaya haddaad tagto ishaa la iska tuura macnaa takayuf maca waaqicika marba dadka aad joogto la madhab noqo oo waktigaa aad joogto uun marba wixii xoog roon ee loo badan yahay uun adiguna waxa weeyaan ku dabafayn yaqulu ana maca annaas dadkaaga dhinac ka raaca midkiin yaana xaalkiisu noqonin liyuwaطin axadukum nafsahu cala an yu'mina walaw kafara annaas ha midkiin naftiisa ha qabadsiiyo inuu isagu iimaanka ku adkaado dadkao dhamiba ha wada gaaloobaan waa inuu mabdaagu kaa noqdo wixii xaq aada u aaminsan tahay ummad oo dhami haddii ay ka wada noqoto ay ka wada leexato waxda ka aad ku soo hadho waa inaad waa inaad noqoto nin raga oo sabir u yeelan kara waraxima allahu shaykhana aba cabdiraxmaan ilwaadici raximah llah fara badana inta aan ka maqlay isagoo leh isagoo ardaydiisii la hadlaya mararka qaarkood toban kun oo ardayadoo har fadhiyaan wallaahi dhammaantiin haddaad manhajkaa ka wada noqotaan manhaj alkitaab wasunna wa fahmi salafi lumma oon kelidii ku soo haro low baqiitu waxdii inaanan ka tanaasulahayn xarsan minhu inaanan ka tanaasulahayn waxaa loo baahan yahay quwatu tamasuk bilxaq waana ta rasuulkeenu uu dardaarmay calaykum bisunati wa sunati alkhulafaa alraashidiina almahdiyiin cabduu calayha binnawaajid roos dambeedka ku qanina xaqa iyo sunada macanaa dadkao dhan haddii ay ka leexdaan hawa aadba yeelin adigu ogowna tirada badani inaanay daliilo ahayn xaqa taana waxaa calaamad u ah ama markhaati u ah in ilaahay subxaana watacaala badnida in fara badan uu dhaleeceeyey badnida aan xaqa wadan wain tutic aksara man fi lardi yudiluuka can sabiili illah dadka dhulka dushiisa ku sugan badankooda haddaad maqashaad adeecdo ilaahay jidkiisa ayay kaa luminayaan wamaa aktaru nnaasi walow xarasta bimuminiin dadka badankoodu aada dadaashid be iimaan laga heli maayo hada waa khabar ilaahi wa sunat rabbaaniya mar walba ahlulbailka ayaa fara badan wataamal ilwaaqi hadday naftaada kugu tidhaado wallaahi xaggaa si loo badan yahay ayaa xaqi jira isweydii yaa fara badan maanta fi hada alcaalam almuslimuuna am alkufaar muslimiintaa fara badan mise kufaarta laa shaka inay kufaarta fara badan yihiin wa qaliilu min cibaadiya shukuur ilahi wuxu ihi addoomahayga in yar ayaa mahadnaqda bimacnaa bilqalbi wallisaan waljawaarix u fiirso khabarka rasuulkeena sala allahu alayh wasalam maalinta qiyaama waxaa imanaya bu ihi nebi macahu rahat koox yar baa la socda qoomkii dhamaan loo diray koox yar baa kala socda saddex shan afar ilaa sagaal inta ka hose koox yar cashara maa duna alcashara nebi baa imanaya laba ninoo quri ay la socdaan nebi baa imanaya walaysa macahu axad markaa shayga dadku hadday aqbali waayeen oo ay kasoo horjeestaan taasi daliilumaha inuu baili haddii dadka badankoodu ay raacaan ee uhogaansamaanna daliilumaha inuu xaq yahay inamaa yucrafu alxaqu bidaliil xaqa daliilka ayaa lagu garta dadka haysta tiradooda intay leeg tahay laguma gartaba dadka ahlulbidaca ah ee sunada rasuulka garab marsan baa lagu yaqaanaa inay tiradooda had iyo jeer ale u daliishadaan inay cala alxaq yihiin laakiin ahlu sunnuhu inay cala alxaq yihiin daliil bay u daliishadaan wuxuu yihi almuwafaq abu moxamed almaqdasi raximah llah wa min alcajabi ana ahla albidaci yastadiluuna cala kawnihim ahla alxaq bikasratihim wa kasrati amwaalihim waxyaaba lala yaabo waxaa ka mid a ahlubidacu waxay u daliishadaan inay xaq ku dul sugan yihiin tiradooda tira badnaantooda iyo xoolo badnaantooda wajaahihim wa duhuurihim iyo jaahooda iyo muuqashada dadka ay ka dhex muuqdaan maxaad adigu haysaa acyaanu beled baan anagu nahay bu kuli meel wal oo dadka waxgaradkaa looga baahdan annagaana looga yeedhaya markaasaan leedahay cala alxaq baanahay maranta maa yacrifu kanaas dadku waa ku garan mayaan wajahim waduhuurim wayastadiluuna calaa buطlaani suna biqilati ahliha sunadiina waxa ay daliil uga dhigayaan baadilnimadeeda dadkeedaa yar bay odhani wagurbatihim gariib inay dadkii ku dhex yihin waageen wa bacfihim taagdaridooda dad iska fuqaraa oo waxa weeyaan tiro yar oo dadka dhexeeda jaah aan ku lahayn fayajcaluuna ma jacalahu nabiyu daliila alxaqi wa calaamata sunati daliila cala albail wixii rasuulku uu ka dhigay daliilka xaqa ayay ka dhigayaan calaamad baatil tusinay oo rasuulku sal alay wasalam ahlulxaqu mar walba inay yar yihiin ayuu tilmaamay oo guraba ay yihiin bada alislaamu gariiban wasayacuudu gariiban kama bada fatuuba lilguraba sataftariqu hadi lumma ila alaaa wasabciina firqa kuluha fi nnaari ila waaxida bale walaba waa firqat waaxida ahlulxaq muqaabil isnain wasabciina firqa marka arrintii rasuulku calaamada uga dhigay cala alxaqi wasuna ayay calaamad uga dhigeen bail faina nabiya akhbarana biqilati ahli lxaqi fi akhiri zaman wagurbatihim waduhuuri ahli lbidac wa kasratihim rasuulku wuxuu noogu warramay akhiru zamaanka ahlulxaqu inay yar yihiin oo guraba ay yihiin ahlubailku ay fara badan yihiin walakinahum salakuu subal um alumam fi istidlaalihim cala anbiyaihim waasxaabi anbiyaihim bikasrati amwaalihim wa awlaadihim wa dacfi ahli lxaq laakiin dadka sidaali waxay mareen waddadii ay mareen ummadii hore waxaanay u dhaqmeen siday ambiyadoodii ula dhaqmeen oo nebiyada ilaahay baa taa lagala hor iman jira oo la odhan jiray inaad baatil ku taaganto xaqaanu ku taagana waxa u daliila bal inta tiradoo laegta bale waxaan xoolo haysana bale fircoon miyaanu odhan walaga mulkigii masar oo dhan baan haystaa webiyaashiida ay hoos qulqulaya kan liitee magacee maamuustoona aan lahayni siduu leeyahy anigaa xaqii haya fircoonka waxaasoo dhan loo kulmiyeyna batil buu haya oo ku dul sugay marka iska ilaali ahlulbailka farabadnaantoodu inay ku tagto oo ay keensato xaqii inaad ka daciifto dadka xaqa ka hor imanaya ee colaadinaya farabadnaantoodu yaanay sababin bailka inaad ku raali noqoto laa tastawxish min qilati arafiiq dadka wadada xaqa rafiiqa kugula yaraantooda waxba yaanay kugu beeren inaad cidlo cidlo dareento oo dabeetana aad ahlu bailka wehel aad ka baadi doonto istacin billah wasbir waclam ana alcaaqibata lilmuttaqiin ilaahay kaalmayso oo sabir ogowna caaqibada waxa iskale dadka ahlu taqwaaya ilahayna subxaana watacaala suurat lfaatixa wuxuu ku yihi ihdina siraata almustaqiim ilaahu nagu hanuuni wadada toosan saa la tilmaamay wadadaasi cidda kaaga horreysay siraata aladiina ancamta calayh wadada kuwaad u nicmaysay kuwaasi waaye waa alambiya sidiiqiin shuhadaa saalixiin waxasuna ulaaika rafiiqa ibn lqayim madaarij saalikiinka wuxuu ku yihi maxaa loo daba dhigay wadada toosan markii ilaahay la weydiis addoomi markay weydiistaa inuu ku hanuuniyo maxaa loo daba dhigay inay tahay wadada kuwa ilaahay u nicmeeyey waa si qofku aanu u dareemin rafiiq la-aan ee u ogaado rafiiqiisu inay yihiin ambiyadii saalixiintii manhajka صaxiixa abubakr iyo rasuul lah abubakr cumar cثmaan صaxaabatu rasuuli lah taabicuun saciid bn musayb alxasan اbasri haaulaahi baa kaaga horeeyey haddaad hareeraaga cid ka weydo calaa hada manhaja kuwaasi ayaa wehelkaage iyaga inaad hiigsato wey siraaط aladiina ancamta calayh wuxuu yihi ibn abi lciz alxanafi raximah llah isagoo ka waramaaya qofku haddii waxa weeyaan sabir laga waayo in cadima rafiiq istawxasha min alwaxda wajacala yaqul ayna dahab ayna dahaba annaas faliya uswat bihi wuxuu odhanayaa markuu hareerihiisa cid ka waayo qofkii sabirkiisa iyo yaqiintiisu ay daciiftay waar dadkii maya maxaa cidladan kelidayda dhigay iyagoo miyaan ku dayda intaasoo dhan ba haddii ilaahay cadaaba anigaba ay cadaabay shaydaanka ayaa xijada caynkaasi u laqinaya uu dhegta waxa weyaan ugu tuuraya wahada xaalu aktar khalq khalqiga in badan oo kamidana waxa halaaga waa arrinta caynkaasi ah ee saabti xaqa waxa weeyaan inay garab maraan waxa shakilaana walaalayaal ahwaadu alahwaal walbidac walmuxdathaat walinxiraafaat walmacaasi inay fara badanayso ma min caamin ila waladi bacdahu sharu minh arrinta caynkaasina aimadu waa ku waa dadka ku baraarujiyeen si aanay saab ugu noqon cidda ilahi xaqa waafajiye xaqii inay dib uga gurtaan faqaala alxaafid alajuriyu raximah llah ina alahwaa almudila taktur fayadilu biha kaiiru min annaas ahwaada dadka lumisaa yani way fara badataa ehelkeeduna waxaa laga yaba inay farabataan markaasay dad fara badan arrintaas sababteeda u lumaya wayabqa ahlu lxaq aladiina hum cala shariicati lislaam gurabaa fi nnaas ahluxaqa shariicadii islaamka ilaahay nebi maxamed usoo dhiibe ku dul suganina mar walba waa gurabaa ogow jamaacada layna faray ee la yihi laazima inay tahay xaqa ee tiro badan aanay ahayn qaala abu sham raximah llah waxaytu jaa alamru biluzuumi ljamaca falmuraadu bihi luzuum lxaq meel kastoo laynagu amray inaynu jamaacada laazimno luzuum alxaq baa looga jeeda watibaaci wain kaana almutamasiku bihi qaliila xaqa dadka haystaa haba yaraadaa waalmukhaalifu kaiira liana alxaqa aladi kanat calayhi aljamacatu اlula min annabiyi waasxaabi walaa nadara ila katrati albaili bacdahum xaqu waa kii rasuulkai saxaabada ay haysteen lama daymoonayo waxba laga soo qaadi maayo ahlulbailka rasuulka sal alay wasalam dabadiye saxaabada dabood farabatay marka arrinta caynkaasi ahi qofka daciifu lcilmiga qaliilu cilmiga ama daciifu sabri walyaqiina ayaa waxa ay ku kaliftaa xaqii inuu ka leexdo oo xaggaa loo badan yahay inuu raaco marka laa takun ya cabd allahi min haulaa ogow dadku waxa weeyaan ilaahay marka ay hortagaan yawma alqiyaama sida ay u kala badan yihin loo xisaabin maayo sida xaqa ay ugu kala sabreen ay ugu kala sugnaayeen baa loo xisaabinaya oo janno iyo naar dadku ay ku kala tegayaan in waxaan filayaa majliskan oo qura inaynaan kusoo gebagabayn karin muxaadaradan laa baasa haddii aynu iska badsanano waxaan filayaa beryahan inaan muxaadaraha la maqal in waxaan kusoo gebagabaynayaa qodobka shanaad qodobkaa shanaad oo ah ijtimaalu lbaili cala shayin min alxaq dad fara badani xaqa inay ka leexdaan oo baatilka ay ku sugnaadaan waxaa sababa in baatilka wax xaqi uu ku dhex jiro arrintaasi dad fara badan bay degtay haddii aad dareensan tihiin dad ahlulbidaca buu arkaya bidcadoodu way umuuqata laakiin maxaa degay waxoogii xaqa bu agtooda uu ku arkay marka xaqa caynkaasi ayuu ku degmay sidaasi awgeed waxaynu leenahay fidrada caafimaadka qabta iyo qalbiga saliimkaahi baatilka baraxa tiran uu ka dida oo maba aqbalaba laakiin qalbigu baatilka inuu aqbalo waxyaabaha keena waxaa kamid a in waxoogay xaqii uu ku khaldan yahay ama uu ku barxan yahay in baatilku dadka dhexdooda uu gala arrimahaas ooba taasaa ka mid a yani ahlulbail yadusuna suma fi lcasab qofka haddii la doono in la sumeeyo maxaa la sameeya hada amr waaqici ma dhib sideedii baa loo keenaa sun sideedii xoolo nool sideedii ma la hebel ag abadan cunto fiican oo u jecel yahay inta loo kariyo hadii lagu dara sooma nacam markaa qofka cuntadan baa u muuqata laakiin sunta uma muuqato xaq iyo baatilkuna waa saas oo kale haddii baatilka waxoogay xaqa lagugu khaldo arrinta caynkaasi waa ay ku dagi kartaa sida awgeed baa bidac fara badani dadka dhexdooda ay ku faafeen sababtay ufaafeenna ay tahay haddii dadka inay bidco tahay ama iyadoo bidco dayaxana loo keeni lahaa suuq ma hesheen laakiin waa bidca idaafiya oo asalkeeda ayaa sax laakiin waa asalkiio wax lagu daray bidacun idaafiya o dhan bal ufiri dadka dhexdooda inay ku faafaan maxaa keena bidcooyinka ducada galay kuwa salaada galay kuwa soomka galay kuwa xajka galay qofkii xaq bay u raaceen waa saxar biyo ku raacay ama sharaab aad cabaysa wey bidca caynkaasi ah aimaduna arrinta caynkaasi way caddeeyeen oo wuxu uhi shekh islam ibnu taymiya albailu laa yadhar likatiiri min annaas anahu bail baailku dad fara badan uma muuqdo inuu baatil yahay ma arki karaan maxay tisaabto limaa fiihi min ashubha weekaanshaha xaqa u eeg yahay iyo shayga xaqa kamid oo la socda awgeed faina albail almaxd aladi yadharu buطlaanu likuli axad laa yakunu qawla wamadhaba liطaa'if baailka baraxa tiran ee saafiga ah ee qof walba oo baadilnimadiisu ay u muuqato kaa cidna madhab kama dhigato qofna madhab kama dhigto daaifana madhab kama dhigato daaifo kastoo adduunkan joogtaa xaqa kufaar macahum shay min alxaq undur ila alyahuud wanasaara dadka muslimiintaa maanta qaarkood ay ku degan yihin waxay leeyihin waxa ay leeyihiin war iyaguba nebi bay rumeeyeen baleeg rumaynta nebi ciise wakti rumeeyeen ama nebi muuse waa shay xaqa soo maha maxay sabtay baatilkooda iyo kufrigoodu inuu dadka qaarkood u qarsoomo ayay sabtay an ucطiikum mihaalan aakhara baalka la idhaha t v-ga dad fara badan baa guryaha soo dhigtay war maxaad ku falaysaan t v-ga wuxuu ku leeyahay wallahi waxyaaba fara badan baa ku jira oo war warkaanu ka dhegaysanaayo barnaamijyo tacliimiya baa ku jira oo sheekh ibnu cutayman baan xuustaa mar arrintaa uu ka hadlay wuxuu yihi dee lagu t v-ga lagaaga soo dayn maayo naa qaawan mar walba iyo khamir ilcabaayo ditaa laga soo dayn lahaa dadku may aqbali lahay nina dee gurigiisa buu dhigteen laakiin waa in lasoo raaciyo waxyaaba naftu ay ku xasilayso war iyo naftu warka waa iska jecesha iyo barnaamijyo mufiida iyo nacam sida awgeed ahlubaatilku had iyo jeer ale waxay ku dadaalaan in baatilkooda wax xaqa ay raaciyaan had iyo jeer ale dadka waxay u tilmaamaan intaa xaqa ay hayaan inta baatilka ay hayaanna dadka way ka qariyaan wuxuu yihi shaikhu lislaam walaa yanfuqu lbaطilu fi lwujuud ila bishawbin min alxaq waxa baail caalamkan uu ka shaqayn karaa un marka waxoogay xaqa lagu barsho kama ana ahla lkitaabi labasu lxaqa bilbail ahlu kitaabku xaq iyo baatil bay isku dhex dareen bisabab alxaqi alyasiir aladi macahum yudiluuna khalqan kaiira xaqaa yare ay hayaan awgii baa dad fara badan ay luminayaan xaqaa haddaba ama baatilkaa inta yare xaqi ay la socoto lagugu barxay waa kay culimadu shubhada ku magacaabaan waata la yidhaha dadku inay lumaan maxaa sababu maradu shubha ama maradu shahwa shubhadu waa maxay waa baail xaq loo ekeysiiyey oo shay min alxaqna waa xaqa ka midiina uu la socdo ibn lqayim wuxuu yihi raximah llah washubhatu waaridun yaridu cala lqalbi yaxuulu baynahu wa bayna inkishaafi xaqi lahu shubhadu waa wax qalbiga ku soo arooraya oo xaqii qalbiga inuu ukashifmo ka hor istaagaya shubhaduna waa baatilkaa xaqu uu ku barxay sida awgeed ba ahlucilmigu ay ka digeen baailka iyo dalaalaadka iyo bidaca walow wax xaqiiba hala socdeen laa yaguranaka alxaq aladi maca ahli lbidac laba iyo toddobaatanka firqo ee nebi maxamed uu ka digay maa min firqatin ilaa wa macaha shayun min alxaq wax xaqa kamida ayaa la socda oo waxa weeyaan ay haystaan marka xaqa caynkaasi ahlubaailku xaqii ahlubaailku intay ka hayaan yay ku dagin wuxuu yihi sufyaan athawri isagoo taa inooga digaya maa min dalaalatin ilaa calayha ziina baadi kastaba qurux baa dusha ka saaran falaa tacrid diinaka liman yubqiduhu ilayk diintaada ha u bandhigin qof yani diintaadii inaad u carooto sabab u noqdo maxana iska ilaali ahlu shubahaadka iyo ahlulfitanka oo dhegahaaga ha u furin hadaad dhegahaaga u furto xaqii waxa weeyaan aada aaminsanayd inaad u carooto darajada caynkaasi ayay ku gaadhsiinayaan markaa iska ilaali waxaa la dhaha shubahaadka ogowna ma jira xaq aan shubha lagu soo aroorin karin oo ceeb aan loo samayn karin xaq kasta ceeb baa loo samayn karaa mucalimi wuxu uhi raximah ullah haddaad doonto xaq aan shubhaba lagu soo aroorin karin ama ceebba aan loo samayn karin xaq heli maysida laa tajidu xaqa nafsi mana jiro baail yani shay min alxaq aanu la socon baail kastoo nufuusta ay aqbashay shay min alxaq baa la socon marka laa yaguranaka ahlu lbail bima macahum min alxaq dadka qaarkood maanta waxay ku odhanayaan waanu ogsoonnahay ana alfirqa alfulaniya macaha bidac macaha khuraafaat bal waxay tasriixineen macaha shirkiyaat haddana xaku daba dhigaya fulan aada u difaacisa allah cindahum khayr imisaa dad gacantooda kusoo hanuunay kam min naasi hada allahu calaa aydiihim baleeg qof kusoo hanuunay calaa aydi ahli lbail ayaa dad dagay oo soomay inay baailka ay difaacaan ama ahlu baailka ay u nusreeyaan ku odhanaya wallaahi waan ogahay kulanka caynkaasi inuu yahay bidca muxdata limaa tushaari maxaad uga qayb gelaysaa wallahi qalbigaan kusoo yaro jilcinaya niyo meesha riqat lqalbi baa tahay a qalbi jilic baa laga qaada bacd sunan walaadaab baan kasoo baranaya marka laa taxtaaj ilaa an tatacalama min ahli lbail ahlubail baad kasoo barato uma baahni wax xaqi oo saafi oo baadil aanu ku khaldanayn adigoo helaya maxaa kuu kalifaaya waxa weeyaan sun iyo malab laysku qasay inaad cabto adoo malab saafiyo helaya ishrab alcasal asaafi asuna almaxda waxdar min asun min asun almabsuus fi lcasal sunta casalka ama malabka la dheh raayo iska ilaali casalka ama malabka saafigaa cab marka arrinta caynkaasi ina dad fara badan ayay degtaa ahlu sunnahuna ahlubidac iyo ahlulahwaaga markay radinayaan laa yaltafituuna ilaa maa macahu min alxaq xaqooda ilah bay kula kulmi doonaan ilah aa ka abaalmariya xaqooda lakin naxnu laa naktar bima macahu min alxaq waa inay qaacidadu taa ay noqoto waa inaad bidaca aad ka digto walow shay xaqii hala socday waa inaad ahlubidaca ka digto walow kaana macahum shay min alxaq taxdiirkaaga iyo kadigistaaduna waxay ku dhacaysaa un baadilkooda ee dee kuma dhacaysa xaqa hadduu nin tusaale ahaan mubtadiciyo dadka salaada ugu yeedho dee haddaad ka digto kadigistadaasi salaadii dadka ugu yeedhay de ku dhici mayso bas dee bidcama ee waxay ku dhacaysaa un bidcadiisa labada kala reeb umaad leedahay oo salaada dadka ugu yeedh bidcada iyo muxdataadkana waxa weeyaan iska ilaali oo ka digtoonow qodobka aan kusoo gabagabeynaya wuxuu yahay aan iskaga darsada kaa lixaadi khulqatu ahli lbaail dad fara badan xaqa waxaa seejiya dhexgalka ahlulbaailka isdhexgalka waxaa la yidhahdaa raad fara badan buu bani aadamka uu ku leeyay qofku haddii dad uu dhex galo way raadeeyaan waxay qabatiyaan caqiidooyinkooda iyo caadaadkooda iyo akhlaaqdooda ibnu rajab wuxu uhi ina nufuusa tata'asa bima tushaahiduhu min axwaali abnaai iljins naftu hadya jalaalo waxay ku dayataa waxay ku aragtay dadkaa isku jinsiga yihiin oo isku nooca ay yihiin oo macluumta iminka dhar gooniya wadan kasta in laga xidha maxaa keenay hada jalaalo dadka wadan wada degeniba isku dhar bay xidhan yihin dhar nooca caadooyin gooniya bay wada leeyihin maxay arrintaasi ka dhalatay dadka bani aadamka ama qofka bani aadamka waxaa ku dheeran cidday isku jinsi yihiin inuu ku daydo sidaasi awgeed ayaa sida shekhulislaam ibnu taymiya uu leeyahy raximah llah waxaa dhici karta qofku khayr aanu doonahayn inuu sameeyo hadda marka hore mabuu doonahayn oo niyadiisa omay ahayn maxaa kalifay ahlulkhayr buu la fadhiistay jarib adigu tijaabi mararka qaarkood waxaa laga yaabaa sunihii salaada ka dambeeyey adigoon doonahay inaad tukato ayaa midaad wada socoteen baa ukacay wataktadii bihi watusal markaasaa tukanaysa nin baa baatil aanu doonahayn samaynaya marka hore uma ujeedin baatilkaas oo umu socon maxaa kalifay inuu sameeyo baatilkaas rafiiqiisi iyo kii ay wada socdeen saaxiibka ahayn baa sameeyey naftana ku dayasho ayaa waxa weeyaan ku beera qaala fakam min annaasi lam yurid khayra walaa shara xataa ra'aa gayrahu laa siyama in kana nadira yafcalu fafacalahu faina annaasa ka asraabi lqaطc dadku waa raxanta shimbiraha ee wada socotoo kale majbuuluuna calaa tashabuhi bacdihi bibacd waxaa ku beeran barhkooda barga kale inuu ku daydo sidaasi awgeed ayaa shareicadu waxay aada uga digtay in lala mujaalasoodo la dhex galo dadka ahlulbaatilka ah si aanay baatilkooda ku qabatsin ahlulbidca iyo ahlulfasaad iyo ahlulmacaasi iyo ahlulinxiraafaat in lala fadhiisto nusuusta aada iyo aada bay uga digtay dadka maanta jooga badankoodu marka laga digo mujaalasada ahlulbidaca istaqribuun dadkaad kala kaxaynaysaan bay odhanayaan arrintaasina waxay ka dhalatay xikmada arrintaa ku jirta ayaanay fahmin dadka markaad leedahay war ninka bidcada akrinaya hala fadhiisanin xikmadu maxay tahay dadka kale eriba ma diintiisa inaad u badbaadiso ayaad doonaysa bidcada siduu uga badbaadi lahaa wayaan ujeedada niyadaaduna waa inay tacaynkaasi ay noqoto ilaahay subxaana watacaala ahlulbaatilka in lala fadhiisto la dhex galo si si waxa weeyaan baatilkooda aan looga qaadin qur-aanka aada buu ilahay subxana watacala ugaga digay waqad nazla calaykum fi lkitaab an ida samictum aayaati illahi yukfaru biha ويsتهزأ بها فlا تقعdوا معه حتى يkوضوا في xadيiث غayr ilahy وxu hi hadaad مqشhaan aaيaadkii ilaahay oo lagu kfriyayo oo lagu jeeseesayo dadka hla fadhiisanina ilaa xaaladaasi ay bedelayaan oo xaalkoodu isbedelayo hadii aad sidaas samayn weydaan ad la fadhiisataana iyaga ayaad la mid tihiin iyaga ayaad la nooc noqonaysaa waida ra'ayta aladiina yakuuduuna fi aayaatina faacrid canhum dad aayaadkii ilaahay khilaafaya haddaad aragto ka jeesa buu ku yihi rabbiga subxaana watacaala rasuulkeenuna waynu ognahay janiiska lala fadhiistaha xun qof caqiide xun faasinaya in lala fadhiisto ka xumi ma jiro ama manhaj khaldan ama fikra munxarifa faasinaya ama dadka macsiyo u qorxinaya lala fadhiistaha xun rasuulku wuxuu ku tusaalay waynu garanayna wanaasiku lkiir ima an yuxriqa tiyaab wa ima an tajida minhu riixan khabiisa muntina qofku haddii ahlulbailka uu la fadhiisto walaalayaal waxaa shaki la-aana inuu ku ta'asurayo la fadhiisigoodaasi wuxuu dhaxashinayaa inuu usuushoodii iyo wadooyinkoodii iyo qaabkii xataa waxu daliishadaan iyo shubahaadkoodii inuu ku ta'asuro xata yasiira bacda dalika waaxida minhu ilaa marka dambe mid iyaga kamida u noqdo baa laga yaaba iyagaba inuu baradhaafiyo oo u noqdo daaci ilaa bidcatihi sidaa awgeed baa aimatu lislaam ay ka digeen dhegaysiga baailka qaala ibnu qayim raximah llah ina alcabda ida اctaada samaaca albail waqabulahu aksabahu dalika taxriifa lilxaqi can mawaadici qofku hadduu caadaysto dhegaysiga baailka hadda isagoo marka horaba inuu baail yahay iyo haddana wuxuu caadaysan dhegaysigiisa ar waan iska dhegaysanaya buu leyahy kolle waxaan xaq inaan ahay waan garanaya waan iska xaadiraya bal wuxuu leeyahay bal wuxuu tuurtuuraya waan soo eegaya a waxaa arrintaasi ay dhaxashiinaysaa inuu baatilkii aqbalo oo arrintaas sababteedana xaqii uu taxriifiyo marka dambe baatilkii buu lagu doodayahay adiladu yaqaane berigii hore u daliisan jiray shaygaa baatilnimadiisa ayuu marka dambe macnaheedii duwaya macno kale uu samaynaya marka iyaakum wa iyaakum ya shabaab الsuna min mujaalasati ahli اlbidca qaala bindar ibn اlxusayn suxbatu ahli اlbidc tuuriu اlicraad can اlxaq ahlulbidca haddii lala saaxiibo waxaa laga dhaxlaa xaqa in laga jeesto wa qaala imaamu malik adduluw min albaطili halaka baatilka samayntiisa iyo dhexgalkiisa iska daayo u dhawaanshihiisaba halaagaba iska baatil meel lagu hayo cid baatil haysaba ha u dhawaani waa inaad door biddo waxa weyan asalaama salaama laa yucaadiluha shay hadduu baatilku dhegtaada galo xagga qalbiga u weydaarto waxaa laga yaaba si aada isaga saarto inaad awood weydo ay ku suurtogeli weydo markaa dhagahaaga ha u fur ilaa lisamaaci alxaq qalbigaagana xaqaad hubta mooyaane shay kale ha usii dayni ilaahay subxaana watacaala xaqii wanaagga hayna waafajiyo xaqana haynagu suga asbaab alinxiraaf rabbi tabaaraka watacaala haynaga ilaaliyo allahuma rabbana aatina fi dunya xasana wafi laakhirati xasana waqina cadaaba annar